taliyaha booliska soomaaliyeed janaal bashiir iyo aniga waxaan caawa socda dhexe aadnay isbitaallada ay ku jiraan bukaankii ku dhaawacmay qaraxii maanta dhacay waxaan marka hore u tacsiyeynaynaa dadkii ku dhintay heladoodii ilaahay samar iyo iimaan ha ka siiyo waxaan kaloon ilaahay u baryaynaa aniga janaraalka anigoo ku hadlaya dhammaan magaca dowladda soomaaliyeed in ilaahay uu caafiyo dadka xanuunsan oo isbitaalada ku jira intaas ka sokow waxaa dhacay maanta wuxuu ahaa ay geysteen qoladii arxaanlaawayaasha ah oo dadka baabi'iya oo dadka dhaawaca oo shacabka xugumaada oo xoolaha shacabka dhibaateeya oo dhaqankooda uu yahay soomaaliye inaanay jirin kasoo horjeeda jiritaanka iyo sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed alxamdulilah jenaraal bashiir iyo dhammaan ciidamada kale ee soomaaliyeed waxay mar walba ku howlan yihiin kana shaqeeyaan inay badbaadiyaan dhibaatooyinka kuwaas ay geysanayaan meesha iyagu dhibaato ka geystaan annagoo dadka soomaaliyeed ayaan u arxan falnaa meeshay dalka ka dumiyaan dalka ayaan dhisnaa meeshay midnimada ka baabi'iyaan midnimada ayaan raadinaa meesha ay hoog u horseedaan barwaaqa ayaan la raadinaa shacabka soomaaliyeed waxaan rajaynayaa marka ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto inay nagala shaqayso dadaalka aan wadno oo looga hortegaayo in lasoo afjaro kuwan caadaystay inay gumaadaan shacabka soomaaliyeed alxamdulilah ciidamadeenu way dadaaleen bilihii lasoo dhaafay waxaana u ballan qaadaya shacabka soomaaliyeed in dadaalka lasii wadi doono lasii dardargeli doono ugu dambayntii dadka dhaawacmayna waa loo gargaari doonaa kuwa magaalada muqdisho iyo dalka soomaaliya wax looga qaban karana waxbaa looga qaban doonaa kuwa aan looga qaban karinna waxaan ku caawin doonaa haddii ilaa yidhahdo inaan kusoo daawayno dalka dibadiisa dowladda soomaaliyeed marna ma nasanayso inta dalka ay dhibaata ka jirto intaan ka adkaanayno kuwa caadaysta inay shacabka gumaadaan qof walba oo soomaaliyeed oo dhaawac ama dhib soo gaarana inta amnigu boqolkiiba boqol ka noqonayo waxaan ka shaqayn doonaa inaan u gurmano si walba aan ugu gurman karno ama dalka gudihiisa ama dalka dibadiisa mar labaad waxaan taxsi u dirayaa dadkii ku geeriyooday heladoodii waxaa kaloon ilaahay u baryayaa kuwa ku dhaawacmay maanta ilaahay inuu si dhaqsaa caafimaad u siiyo waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu